kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada shabakada qurbajoog dot com oo aad sidoo kale naga soo booqan karaysaan somali diaspora news dot com dhegeystayaal iminkana waxaan jecelnahay inaan qeybta labaad ee wareysigan u gudubno waxaa maanta qurbajoog dot com inoogu martiya mid ka mid ah qurbajoogga reer somalilan ee muddada dheer dalal kala duwan oo reer galbeedka u badnaa ku noolaa islamarkaana aad u xiiseynayay una ururinayay xogaha somalilan talooyin waafiyana inta badan kasoo jeediya waa cabdi maxamed oo ku nool iminka dalka u k oo wasaaradda caafimaadka ee britanna iminka u shaqeeya cabdi maxamed ugu horeyn qeybtan labaad waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo xaggee halkan somalilan ay uga gudbaysaa talooyinkaa dhaadheereed qeybtii hore kusoo jeedisay kolka laga yimaado waxyaabo fara badan ayaa iminka siyaasadii geeska africa khaasatan dalkii soomaaliya laisku oran jiray iminka somalilan iyo soomaaliya ah arrimahoodu ay socdaan wadahadaladii ayaa dhowaan london lagu qabanaya dalkaa aada joogto dowladdii soomaaliya waa tan la ictiraafay waxaa jira soo jeedinimo daakhiliyad in somalilan loo soo bandhigay iyo awood qeybsi toban sanadooda xageebaad isleedahay danta somalilan iminka way ku jirtaa laba kun iyo saddex iyo toban iyo wixii ka dambeeya
waa su-aal wanaagsan cabdilqaadir waxay ku jirtaa danta somalilan sidaa dadka reer somalilan ay doonayaan bay dantooda sababtoo ah anigu wixii maka ii dana waan garanayaa haddii laakiin qof kale aan iminka idhaahdo waar dantayda bal ka waran oo maxaa ii dana dee waa waxay la tahay waa su-aalaad meesha ku waana su-aal duqurniimaa waana su-aal aad qofkii kale siinayso priority iyo iyo iyo iyo kaa garaad iyo caqli badan waad leedahay waar bal ii tali waa ninka shan garan waayay baana marka taasi uma baahnaa in wax badan ba layska idhaahdo dadka reer somalilan waxa weeye qadiyadda midaka dhalinta arrintooda waxay u banbaxeen kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii wixii ka horreeyey article baa jiray mar aan qoray xilli hore oo aan kaga sheekeynayey nin abwaana oo xasan xaaji cabdullaahi xasan gani la yidhaahdo caanka ah iga soomaalida oo dhan marka la eego gaar ahaana reer somaliland oo magaranaysaa aan kaga sheekeynayo bal taariikhdiisa waxyaabihii articalkaa ku jira waxa kamid ah baan qaad soo qaato raggii u geylimay ama maaragtay ka giid ka dhiibiyey gumaysigii ingiriiska xilligaa dalka maamulayay kamid ahaayeen sharfashii uu kamid ahaa xajbaaro somaal ay kamid ahaayeen rag badan oo magaranaysaa timacadde oo magaranaysaa oo lixdankii dabadeedna saasaa lagu kay dabadeedna waa ti wejiga labaad gashay ee dalkii soomaaliya lagu biiray haddana waa ti mar labaad halkii loo qayb loo loo qalab qaatay koob iyo sideedankii laga dhawaaqay dalka UK haddana isna ay raacdo labaad gashay koob iyo sagaashankii toban sano kadacdi haddana dib loo hajiyey xorriyaddii loo dib loo soo hejiyey halkaa markaa markay marayso dadka reer somaliland ee aayahoodu waxa uu ku jiraa sida ay iyagu u adkaanay u u goosteen ay u doonayaan bay dantooda maaha qof kale in loo weydiyo new yorkna ma tahay britanna ma taallo meel kalena ma taallo waxay taallaa un dadka reer somaliland iyagu ay u goosteen ee ay u doonayaan unbay inbay inbay inbay inbay ahaanaysaa waan gartay markaa ma kula tahay cabdi maxamed in somaliland ay sii wado wadahadallada ay la gashay soomaaliya ma kuula muuqataa miday natiijo wax ku oola uga soo bixi karto shacabka reer somaliland waxa weeye horta haddii wadahadalkaa horta wuxuu kasoo bilaabmay kun iyo laba kun iyo koob iyo tobankii buu kasoo bilaabmay wilton bark degmo yaroo maaragtay london ka baxsan baa lagu qabtay shirkii ugu horreeyey halkaas baa ay ahayd halkii uu ka unkamay in dowladdan great britain iyo xulufadeeda dowladda dowladahaasa maraykanka iyo wadamadan galbeedku bal in ay qadiyadii soomaaliya wixii laga yeelay halkaas bay ahayd halkii ay magaranaysaa waa ti shir markaa halkaa lagu qabtay daaradda arrimaha dibadda ee waxaa jira institute ay hoos yimaada adigu la shaqeeyo wasaaraddan arrimaha dibadda ee great britain dan institutkaasaa diyaariyey bal horta marka hore wadahada ay sidii shir loo abaabuli lahaa soomaaliya ay leedahay oo bal qadiyadeedan iyo adduunyada faraanka ku gubatay bal halkii magaranaysaa sidii meel loogu tiirin lahaa halkaa markaa waxaa kasoo qayb galay wafti somaliland ka socday wasiirka arrimaha dibadda kamid ahaa dadku buuq iyo waxaa ka taxay fullahan badan in laga qayb galay iyo inaan laga qayb gelin adigu aakhirkii kii kaa ku xigayna wuxuu ahaa kii dambe february two thousand twelve halkan lagu qabtay london ee chairmanka ka ahaa cameroon then kii saddexaadna imika waa kan soo socday may la qabanayo marka aad isku mingooriso d kasoo bilowda kaa wilkan back ilaa maanta kaa imankaas may jiran la qabanaya adii ilaahayno waxa aad arkaysaa in so confuse ay arrintu tahay oo ay buuq badani uu jiro saabtay marnaba ajendoo wax cad oo la taaban karo maaha waxa la leeyahay sidaa sheegaysoo kale waxa la leeyahay soomaaliya waxa la siinay somaliland waxa la siinayaa ismaamul toban sana ka bacdi waxa laga qaadaya referendum warar badan baa soo baxaya oo isdiidan oo kala madran laakiin laga soo bilaabo kaa ugu horreeyay two thousand eleven ilaa maanta kan la qabanayo anigu markii aan eegay politically iyo economically labadaba waxaa somaliland uga soo baxay tan hadda la qabanaya dabarta waa ugu dambeeya oo isaga dalgacal uur ku jirtaba ha ahaado oo weli isagu macadee kii labadaa hore ee la qabtay aynu aragnay waxaa uga soo baxay somaliland politically iyo economically labadaba markaan anigu isku minguuriyey qodobkii lixaad warmurteedkii kasoo baxay kii two thousand twelve warmurteedkii kasoo baxay qodobkii lixaad sidii uu digayay ee ahayd in soomaaliya iyo somaliland ay u wada hadlaan laba dowladood oo siman wada hadalkaasina la wado ayuun baan anigu oran karaa wax faa'iidaa wey ugu jirta somaliland somaliland marka waa inay ka duusho uno ay siyaasadeeda ku baysgarayso qodobka oo qodobkaas unu ahaada ka liid garaynaya sidii warmurtiyeedku sheegaya adduunyadu uga soo bandhigtay inay somaliland ay mar walba la taagnaato aniga oo qarankii somalilandna ayaanu soomaaliya doonaynaa inaanu wada hadalla iyagu garabkooda iyagu dhinacooda ka doonaya ma daadfaay oo dee ma waa waa waa arrin garanaysaa loo baahan yahay waanu wada hadlaynaa waxaanaanu wada u wada hadlaynaa laba qaran oo siban annagoo ah sidii aan lagu kala guran lahayn un baanay ku daysgaraysantay arrintani inay noqoto laakiin wax intaa ka hooseeya oo oo oo kale oo intaa ka meeqaan hooseeya waxay la tahay inaynay ahayn wax dadka reer somaliland u cuntamaya ama ay yeelayaan si way u k doonaysay haddii u s s a doonaysay haddii national community doonayaba because dadka dadka reer somaliland sidii ku jirto iyagun baa taasina waa sida ay iyagu u arkaan dantooda inay gooni ka ahaadaan somaalia waa si wanaagsan aqoonsiga uu dhowaanta siiyey maraykanku dowladda soomaaliya ee muqdisho joogta waxaad moodaa maraykanku inay wax ka bedeshay siyaasadii arrimaha dibadda ay ku wajahnayd dalweynihii jamhuuriyadda soomaaliya laisku oran jiray sideebay u saameyn karaysabaad is leedahay somalilan go-aankaas maraykanku uu ku aqoonsaday dowladda soomaaliya markii aan warkaa maqlay cabdilqaadir oo dad badan baanu ka sheekaysano reer somalilandna waxaa kasoo baxay buntland badan waa dowladdii somaliland siday u qaadatay soomaaliya si kale u turjumtay iyaguna international community dadkii doodo badan baa ayaa ayaa dhacay laakiin anugu waxaan iska soo taagay meel yaroo soke waxaanan u arkay un in ay ahayd in la lagu dhaqaaqo arrin aan sidaaba usii weyneyn oo ah bal in inta uu dowladdii somaliland xukuumadda iyadaa maanta ka wakiilasha reer somaliland wasiirka arrimaha dibadda isaga shaqadiisa arrintaas sii tahay bal in dowladda u s a waxa u fadhiya nin ambasadara u u fadhiya ethiopia ama kenya hadiyo jeerna kuwa ugu dhaweyn la xidhiidnaa waa kuwa bal in la weydiiyo clarification ma explanation bal arrintu waxa weeye labaatankii sano ugu dambeeyey muu aqoon dowladdu uu aqoonsanaa maraykanku waxa ugu dambeysay tiisiyaad baray tiisiyaad barana waa sii tagtay wixii ka dambeeyey muu aqoonsanayn dowladdu uu yidhaahdo waan aqoonsanay tana aad bay ugu horreysay haddaba markaa su-aasha meesha taala waxa weeye somaliland miyay ku jirtaa dowladda soomaaliya ee uu maraykanku aqoonsaday mise kuma jirta weeyaan that's the question su-aasha ay tahay in laga jawaaba waa taa haddaba yaa ka jawaabaya weeyaan su-aasha waxaad moodaa somaliland inay iyadu isku jawaabtay oo ay iyaduna si uun u fasilatay arrintii kuma jirna inagu ma weynu ku jirnaa waa laynagu daray kuma laynaguma darin un magaranaysa muran un ay dhalisay arrintu wasiirka arrimaha dibadda waxay ahayd isagay shaqadiisa tahay inuu explanation weydiiyo wasiirka ethiopia u fadhiya maraykanka marka kenya u fadhiya oo ay su-aashu ahaato somaliland miyay ka mid tahay xukuumadda soomaaliya ee aada aqoonsatay oo adiga way kuugu jirtaa maraykan ahaan aqoonsigaaga si kuuguma jirto haddii markaa jawaabta soo noqotaa ay noqoto way way noogu jirtaa markaa tala qaran la iskugu yimaaday ayay markaa noqon lahay oo ay noqoto in qarankii uu ka tashado the national garanaysaa debate u yimaado haddii uu yidhaahdo waar maya idinku reer somaliland baa tihiin oo anugu dowladdii soomaaliya ee aydun marka horeba idinkuna ka madax banaanaateen ee soomaaliya ee aanaan aqoonsanayn iyo xukuumadda muqdisho ka dhisantay ayaanu aqoonsanay taasina waaba waa waa arrin kale oo waaba dad waa meel aan u roorayay roobigoodiyo waa sidii dadka reer somaliland ay doonayeen marka horeba oo waa waa sax clarification inu halkaas un ka yimaadaaba ahayd iyo caddaynta dowladda maraykanka wax aqoonsatay in iyada la weydiiye wey nin baa yidhi ninkaa maxaynu nidhahnaa soo socda wuxuu ina yidhahdo baynu wax ka oran waxaad moodaa inaynu inagu isku jawaabayno inaynu isku dadka reer somaliland iyagu isku jawaabaan iyo xukuumaddeedu midnaba meesha ma taalo in la weydiiyo un weeye ciddii warku ka yimid war lagu celiyo jawaabta ka timaadana wax lagu qabsado bay ahayd marka waa wax sidaa usii ridan may ahayn aniga dhankayga laakiin dariiqa loo maraya inuu ka ahaadaa bay ahayd laakiin looma marin taasaana keentay confuska iyo iyo iyo iyo iyo ilaa haddana waxaad moodaa arrintu inay uun
waa si wanaagsan ugu dambeyntii cabdi maxamed sideebaad u aragtaa maxayse kula tahay in cunuqabateyntii hubka ee koob iyo labaatanka sano saareyd soomaaliya in maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku dhawaaqeen inay dabciyeen oo markaa ay u ogolaadeen dowladda soomaaliya in ay hub iyo tayeen ciidan labadaba fursad u hesho sidee bay u saameyn karaysaa somaliland arrintaas somaliland saameyn muddo xilliga dheera ama the long term wa waa laga yaabaa inay ku yeelato waxaanay ahayd shirka arrimaha dibaddu in ay u muuqatay somaliland master maxamed cabdilaahi nin shaqadiisii ka seexday arrintaa shalay baan ka daalacday xasan ciise oo la wareysanayo oo arrintaa ka digaya aniga qudhayduna arrintaasi sidaa xasan uu arkay baan ula arkaa in ay somaliland ka maaragtay arrintan ka hadasho ayay ahayd oo ay qaramada midoobay kala hadasho ma aha un imankee horteedta mudday soo socotay arrintu oo la hadlayay in laga qaadayo in hub lagu soo daldalo soomaaliyana xilligan wax macnaah oo ay samaynaysaa ma jirto lagabana yaabay in hubkaasi ku dhaco gacmo maaragtay dad aan loo baahnayn ama ururo argagixiso ama garanaysa oo wixii ay labaatankaa sano iyaguba isla dhacayeen inay isku gumaadayeen ba hub buu ahaa meesha lagaga tegay cid kastabaa kaga tegay ama ku lagu soo daldalay markii dambe ha noqoto ama ku u yaalay meesha ha noqotee somalilandna ore long term marka arrinta laga hadlo muddo dheer de way saameyn bay ku yeelan kartaa oo iyada lafteedu de inay ka feejignaato ay arrintaasi dee ka maaragtay ay ay ay ay ay ka feejignaataaba ayaa ayaa ayaa ayaa u taalla somaliland at the same timena waxay u taallay in qayladhaan laga diro oo ay dowladda somaliland ay u tusto united nationka iyo ciddii dabada ka riixaysayba arrintaasi inaanay ahayn arrin waaysa oo xigmadi ku jirto oo dadka soomaaliya ee labaatanka sano baaba-yeyna maanta inay mar dambe gacmahooda hub aan la hubin cidda uu gacmahooda ku dhacaya iyo sida loo maamulayo toona in lagu soo daldalo ama loo ogolaado oo laga qaado cunaqabateyntaas waxay ahayd it was a mistake qalad bay aniga ila muuqataa it was balander weliba waxaan odhan karaa qalad waxay ahayd dee aada u ballaaran oo aan loo baahnayn ayay ila muuqataa kulleyda inay ahayd ardalan aada iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdi maxamed oo kamid a qurba jooga reer somaliland oo iminka ku nool dalka britain ayuu ahaa cabdi waxa uu si mugley nooga waramay marxaladihii kala gedisnaaye ee siyaasadaha somalilan ee arrimaha dibadda iyo gudahaba khuseeya intaanu dib u kulmi doono waa cabdulqaadir xuseen oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo